الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى walaalayaal waxaynu isku waani doonaa o inu wax iska xusuusin doonaa mawduucaasi ciwaankiisa aada maqasheen taxdiiru labraar min asbaabi dukuuli nnaar dadka wanaagsan oo looga digaayo asbaabta naarta lagu galo waynu u baahan nahay waano wax qalbigeenna jilciya oo aynu kaga baxno kafladda iyo mooganaanta waxaa laga yaaba waxyaaba aynu isu sheegi doono inaynu garanayno cilmi ahaan iyo aqoon ahaan laakiin qofka muslimka ahi kama maarmo inuu maqlo o u dhegaysto mawcida wa tadkira wax qalbigiisu uu ku intifaacay iyo wax wax xusuusiya naarta walaalayaal ilaahay baa subxaana watacaala abuuray si ilaahay ugu cadaabo cidda uu doonay khalqigiisa ka mid ah ilaahay waxa ugu talagalay inuu kaga argoosto kuwa ka cadhaysiiyey ilaahay subxaana watacaala caasiyey adduunyada intay joogeen ee raacay hawadooda ilaahay subxaana watacaala in fara badan ayaa naarta uu ku xusaa qur'aanka waxa uu inoo sheegay sifooyin iyo tilmaamo kala duwan oo ay leedahay taasi waxa ay ka mid tahay naxariista ilaahay uu inoo naxariistay si addoon kastaaba uu u noqdo mid si fiican u garanayo naarta ay ugu muuqato wayahlika man halaka can bayina ka halaagsamayaana iyadoo xaqu uu cad yahay si uu halaagsamo waxaa walaalayaal in yar aynu iska xusuusin doonaa tilmaamaha faraha badana naartu ay leedahay iyo ehelkeed iyo dadka ku jira axwaasha ay ku sugan yihiin wax ka mid a waxa uu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu kunaa cinda annabiyi calayhi asalaatu wasalaam fasamicnaa wajbatan faqaala annabiyu atadruuna maa haada rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ayaanu ag fadhinay buu yidhi waxaanu maqallay qad ama sanqadh weyn ayaanu maqallay rasuulku wuxuu yihi miyaad garanaysaan waxaasi wuxuu yahay qulnaa allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa garanayaanu ku jawaabnay buuhi qaala hada xajarun arsalahu allahu fi jahannama mundu sabciina khariifa faalaana xiina intahaa ilaa qacrihaa rawaahu muslim sanqadha aada maqasheen waxa weeyaan bu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhagax ilaahay uu ku tuuray naarta jahannama waxaa dhagaxaasi uu sii socday toddobaatan sannadood iminka ayaa gunteedii uu gaadhay waxaa xadiidkaasi walaalayaal ina tusinayaa naartu sida ay u gundheer tahay taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaadanaya cadaabka waxaa kaloo xadiidku walaalayaal ina tusinayaa naartu sida ay tahay mid ballaadhan sa awgeed baa wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu jahannama yulqaa fiiha wataqulu hal min maziid xataa yadaca fiiha rabu alcizati qadamay rawaahu albukhaari wa muslim jahannama waa lagu tuurayaa dad baa lagu daadinayaa buu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar walbana waxay leedahay ziyaado iyo kororsiima ma jiraa ilaa ilaahay subxaana wa tacaala lugtiisa uu dul dhigo markaasi ayay odhanaysaa qadqad oo ka dhigan bes intaasi ayaa igu filan naarta walaalayaal wuxuu inooga warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuleelkeedu sida uu daran yahay waxaa rasuulku ina siiyey tusaale aynu fahmi karno wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam naarukum haadihi alatii yuuqid bnu aadam juz-un min sabciina juz-an min xarri jahannam war dabkan adduunyada aada ku shidataan ee ibni aadamku uu hurinayaa waa gobol iyo qeyb ka mid ah toddobaanta toddobaatan qaybood oo kulaylkii markaa jahannamo ah qaaluu wallahi innahaa la kaafiya saxaabadu waxay idhaahdeen naartan adduunyada iyo dabkan adduunyada ayaaba ciddii la cadaabayo ku fillaan lahaa oo cadaab markaa ugu fillaan lahaa yaa rasuula allah qaala fa innahaa fudilat calayha bitiscatin wa sitiina juz-a kulluhaa midlu xarrihaa rawaahu albukhaari wa muslim wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam naarta aada aragtaan ayaa waxaa lagu kordhiyey oo lagu siyaadiyey sagaal iyo lixdan qaybood oo kale oo mid waliba kuleelkeedoo kale uu leeyahay naarta adduunyada uu sheegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aha dab uu qof gooniyu shito ama guri gaara lagu shido waa dabka adduunyadao dhan oo laysu wada geeyey wax allaale waxaa dab adduunyada yaalla haddii laysu wada keeno oo meel lagu soo ururiyo ama mid xaabo lagu shida ha noqdo ama mid gaas lagu shida ha noqdo ama mid naqas iyo neef lagu shida ha noqdo haddii dhammaantii laysu wada keeno sagaal iyo lixdan qaybood ayaa maqan oo markaa naartii jahanamo ka mid a qayb ayaa markaasi uu ka dhigan yahay toddobaatankii qaybood ee naartaa kuleylkeedu waxa weeyaan uu ka koobnaa waa arrin walaalayaal aan isawiran karno kulaylka markaa uu leeyahay dabka caynkaasiya ee laysu geeyey waxaana taa inoo sii caddayn doona aayaadka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramaayo sida ay u dhalaalinayso ay u googeynayso kuwa naartaasi markaa lagu ciqaabayo naartu walaalayaal inta ay kulayl ka qabto iyada lafteedii ayaa iscuntay oo isgubtay oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ashkatootay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ishtakat innaaru ilaa rabbiha faqaalat yaa rabbi akala bacdii bacda fajacala lahaa nafasayn naartii baa rabbigeedu ashkatooto waxay tidhi rabbi ow barhkay oo barhkii kale ayaa u cunay anigii ayaa iscadaabay oo iscadibay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yeelay laba wakti oo ay neefsato nafasan fi ashitaa'i wa nafasan fi sayf wakti xagaagiyo iyo wakti jiilaalkii oo ay neefsato ilaahay u sameeyey biashaddi ma tajiduuna min albardi min zamahriiriha wa ashadda ma tajiduuna min alxari min sumuumiha rawahu albukhaari wa muslim wuxuu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kulaylkan darane xagaaga aada dareemaysaan waa neefsigii qur ahaa ee naarta jahanamo waktiga ay neefsatay ee ilaahay subxaana wa tacaala iyada lafteeda u naxariistay oo iyada ilaahay uu isaga naxariistay qabowga faraha badane waktiga jiilaalka aada dareemaysaana waxa weeyaan neefsigii waktiga jiilaalka ay neefsanaysay ee ilaahay subxaana wa tacaala ashkatadaa markii ay qadintay ilaahayna dalabka ay weydiisatay ilaahay subxaana wa tacaala oo ka aqbalay kulaylka iyo dhibka ay leedahay awgeed ayaa dadku ay ilaabayaan marka ay galaan wixii adduunyada nicmo iyo wanaag ay soo mareen si awgeed baa wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yu'taa biancami ahli ddunyaa yowma alqiyaamati min ahli innaar waxaa la keenayaa adduunyada kii ugu nicmaysi badnaa oo ahlu naarka ka mida ayaa la keenayaa fa yusbaqu fi nnaari sibca uma yuqaal ya bna aadam hal ra'ayta khayran qad hal mar ayaa naarta sidaa loo dhexgelinaya oo mar labaad aan lahayn dabeetana su-aal baa la weydiinayaa waxaa la leeyahay ibni aadamow weligaa khayr iyo wanaag ma aragtay hal mara bika naciimun qad wax nicmaysiya iyo wax raaxaysiya weligaa ma ku soo maray baa la leeyihi fayaquulu laa wallahi yaa rabb waxa uu leeya ilaahay imuu soo marin weliba dhaar ayuu ku adkaynaya uu raacinayaa taasi walaalayaal waxayna tusinaysaa naartu kulaylka ay leedahay sida waxa weeyaan uu daran yahay wax ibni aadamku u adkaysan kara inaanay ahayn adduunyada kii ugu nicmaysi badnaa ee wax walba dhinac walba iska dhigay naartaasi marka la geliyo wixii nicmo uu soo maray waa uu iloobayaa kulaylkeeda iyo dhibaatada ay leedahay awgeed ilaahay baa inoo sifeeyey subxaana wa tacaala waxaa rabbi uhi innahaa tarmii bishararin kaalqasr waxaa naartaasi ay tuuraysaa dhimbiilo sida fooqyadoo kale ah waxau leeyahy ibnu mascuud radia allahu canhu dhimbiilaheedu maaha kuwa kaynta laaleeg innahaa kaalxusuuni waalmadaa'in dhufaysyada waaweyne dadku ay dhistaan iyo magaalooyinka ayaa ay leeg tahay markaa dhimbiilaha naartaasi ay tuuraysaa naartaasi walaalayaal cidda ilaahay u cadhooday marka ay galaan waa ay gaajoonayaan raashin iyo markaa sooriya ayaa meeshaa diyaar ugu ah hase ahaatee raashinkaasi waa naar naar ayaa ay quudanayaan mid ay ku naaxayaan maaha mid gaajo wax uga taraysana maaha ilaahay wuxuu yihi isagoo inoo sifaynaya laysa lahum طacaamun ilaa min dariic laa yusminu walaa yugni min juuc wax raashina meeshaa kuma haystaan oo aan ahayn geed markaasi qodxa leh oo markaa ay liqaani cunaha uu maraayo halkaasi isu taagaaya horena waxa weeyaan uga soo bixi maayo ma sooma tegi karaan calooshana u dhaadhici maayo wa طacaaman daa gusa waxaa ilaahay u leeyay waxay halkaa ku haystaan raashin raashinkaasi oo lagu marganaayo hunguri marna aan lahayn wuxuu leeyay ibnu cabbaas radia allahu canhu isagoo fasiraya shawkun ya'khudu bilxalqi laa yadkhulu walaa yakhruj waa qodax cunahaysu taagaysa soona bixi mayso horena u geli mayso waxa weeyaan dhaafi mayso waxaa kaloo ilahay uhi isagoo raashinkooda inoo sifaynaya uma inakum ayuha adaalluuna almukadibuun laakiluuna min shajarin min zaquum famaali'uuna minha albutuun kuwiinan lunsanow ee xaqa diiday ee beeniyayow waxa aad cunaysaan oo naarta dhexdeeda aad ku cunaysaan geed waxa weeyaan zaquum la yidhaahdo caloosha ayaad ka buuxinaysaan iskama qaban karaan kuleelkiisa iyo qarmuunkiisa waxaa ilaahay uu tilmaamayaa inaanay ikhtiyaar iyo qudro arrintaa u lahayn ee caloosha waxa weeyaan ay ka buuxinayaan falaysa lahu lyawma haahunaa xamiim war qofkii naarta galay maalintaa saaxiib ma leh u gargaaro u nusreeya walaa طacaamun ilaa min khisliin raashinna meeshaa kuma haysto aan ka ahayn man maa yanghasilu wayasiilu min ajsaamihim waxaa ka maydhmaya ee ka dareeriya jidhkooda ee malax ee dheecaan ah ee dhiig iyo markaasi qarmuun ah waxaasi ayaa raashin u ah wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo walaalyael ina xusuusinaya oo inagu baraarujinaya raashinka ay cunayaan dhibka uu leeyahay low ana qatratan min azaquumi qutirat fi daari اddunya la afsadat calى ahli اddunya macaayishahum fakayfa biman yakunu طacaamah rawahu tirmidi wahuwa fi saxiixi اljaamic wuxuu leeyay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeyaan dhibic geedka zaquumka ka mid ah adduunyadan dhexdeeda lagu tifsiin lahaa dadka adduunyada ku nool noloshooda ayaa ay ka kharibi lahay ma ay noolaan kareen qarmuunka ay leedahay kulaylka ay leedahay dhibka iyo foolxumadeeda fa kayfa biman yakunu طacaama wuxuu leeyay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sawirta sidee buu noqonaya qofka raashinkiisii geedka noocaasi uu noqday ee geedka caynkaasiiyo markaa quudanaya waa geed ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala in waxa uu ku baxayaa uu yahay naar naarta markaa gunteedana ka baxaya waxaasi markaa ay cunaan ee caloolaha ay ka buuxiyaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga warramay inay haraadayaan waxa ay dalbayaanoo markaa ay u yeedhanayaan sharaab iyo cabbitaan waxaa la waraabinaya waa sadiidun wa xamiim waa malax iyo dhaycaan iyo biyo la kululeeyo oo islaba rogaya ilaahay baa wuxuu leeyay wayusqaa min maa'in sadiid yatajaracuhu walaa yakaadu yusiiquh wayaأtiihi اlmawtu min kuli makanin wama huwa bimayit markay yidhaahdaan hallana waraabiyo waanu haraadnay oon baanu u dhimanay waxaa la waraabinayaa buu leeyay rabbi tabaaraka wa tacaala biyo malaxa ayaa la waraabinayaa biyahaasi cunaha ayaa uu ku shubayaa inuu cabba ayuu isku dayayaa laakiin hunguri mar ma laha miduu cabbi karaayo maaha biyahaasi waxay sababayaan asbaabtii geeridu inay dhinac walba kaga timaado wixii lagu dhiman lahaay oo dhan ayaa biyahaasi ay keenayaan laakiin dhiman maayo oo laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa naarta dadka galaa kuna noolaan maayaan nolol hagaagsan kuma noola iyaga ayaa diiday adduunyada inay ku noolaadaan noloshii ilaahay raallida uu ka ahaa sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey nolol aan geeri iyo nolol toona aan ahayn oo aan markaa qalbigooda iyo indhahooda toona aan qaboojinahayn waxaa kaloo ilaahay uu yidhi wasuquu maa'an xamiima faqataca amcaa'ahum waxaa la waraabiyey biyo islaba rogayo aad iyo aada u kululaaday biyahaasi markay calooshooda ku dhaceen waxa ay jarjareen xiidmihii iyo calooshii ayay jarjareen yusaru bihi ma fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid biyahaasi waxaa lagu dhalaalinayaa calooshooda waxaa ku jira caloosha inta ay dhaafaan oo calooshii ay gubaan ay dhalaaliyaan ayaa qofka haraggiisa iyo jildigiisa ay u gudbayaan waxa weliba intaa u raaca sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay in biyaha dusha lagaga shubi doono weliba lala dhici doono dubbayaal naara oo iyaguna waxa weeyaan xadiida waalciyaadu billah waxaa ilaahay uu leeyahay wain yastakiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa asharaab wasaa'at murtafaqaa hadday dalbaan gurmad iyo gargaar waxaa markaa loogu gargaarayaa biyo biyahaasi waa sida saliidda la kululeeyey oo kale saliidda islaba rabta aad iyo aada u kululaatay waa ay haraadan yihiin naftooday ilaabayaano waa cabbayaan inta aanay markaa calooshooda gubin iyo hungurigooda wejiga ayaa markaa ay shiilaysaa yashwi lwujuuh inay diirka ka qaadayso qura maaha wejigooda ayaa ay shiilaysaa buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala wax la cabbana kuwaa waxaa la siiyey ayaa u xun waxaa kaloo walaalayaal ilaahay uu inooga warramay dadka naarta ku jira inaanay qaawanayn marya ayaa ay gashan yihiin laakiin maryahaasi waxa ay yihiin naar waa daamur waa naxaas la dhalaaliyo naara saraabiiluhum min qataraan ilaahay waxa uu leeyahay kamiisyada ay gashan yihiin waa kuwa naxaas iyo daamura culimmadu waxay leeyihin waxaa taa loogu doortay qataraanku oo ah naxaastu waa mid si markaa deg dega u dhalaasha oo markiiba dabka la falgelaysa marka ay dhalaashana cadaabkii ayaa ay ka qayb qaadanaysaa waa talabaade waa mid urteeduna ay daran tahay oo ay qarmuun tahay araggeed iyo muuqaalkeeduna aad iyo aada u foolxun yahay dhinac walba cadaab bay ka tahay haddii ay noqoto waxa weeyaan xaggii uri urinta iyo haddii ay noqoto xaggii gubitaanka jidhka iyo haddii ay noqoto xaggii aragtida iyo indhaqabashada aladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim waxaa rabbi uu leeyahay kuwii gaaloobay waxaa loo fasilay oo lagu qiyaasay dhar naara ayaa loo jaray xubnahooda ayaa markaasi lagu qiyaasay weliba intaa lagu dayn maayo waxaa madaxa dushiisa lagaga shubayaa iyagoo dharkii naartaana xidhan biyo aad iyo aada u kululaaday baa lagu shubayaa cadaab iyo naar ayaa markaa ay sii kororsanayaan bal waxau inooga warramay rasuulku alayhi salaatu wasalaam inay xataa qaarkood kaba xidhan yihiin kabahaasi oo naar ka samaysan facan ibni cabbaasin can innabiyi sala allahu alayh wasalama qaal ahwanu ahli nnaari cadaaban abu aalib wuxuu ihi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ahlu naarka waxaa ugu cadaab fudud abu aalib odaygii la odhan jiray nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam adeerkii ayaa u ahaa waa uu gargaari jiro waa difaaci jiray laakiin gaalima iyo kufri ayaa uu ku dhintay yantecilu binaclayni yaglii minhumaa dimaaguh rawaahu muslim naartiisu waa noocma waxa uu xidhan yahay laba kabood oo naara labadaa kaboodee naartii wuxuu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam inta kuleyl iyo dhibaato ay ka qabaan maskaxdiisa ayaa xagga sare markaa ka karayso kasoo baxaysa iyadoo fadhfadhle waa laba kabood oo qura kii loo geliyey ayaa xaalkiisu sidaa u yahay waa kii markaa ugu cadaab fududaa waxaad ka warrantaa maanta haddii lagu idhaahdo laba dhimbiiloodoo daba waxa weeyaan ku dul taagnow daqiiqad maxaaad dareemaysaa dhib intee leg ayaa ku soo gaadhaya waxaad ka warrantaa haddii laba kaboodoo naara waxa weeyaan lagu xidho waxa uu ka warramay ilaahay inay leeyihiin sariiro iyo firaashyo iyo gogol iyo waxay huwadaan intaba waa leeyihiin laakiin intuba waa naar lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim gawaash waxaa rabbi uu leeyahay tabaaraka wa tacaala jahannama waxaa dhexdeeda loogu sameeyey oo loo yeelay gogol markaa jahannamo ka mid oo naara dushoodana waxaa saaran bustayaal iyo waxay huwadaan waxqabo ka celinayo kuleyltoona maaha isaga laftiisa ayaa markaasi cadaaba har ayaa la dul keenayaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay markaasaa waxaa la leeyahy intaliquu ilaa dillin dii halaati shucab waxaa le waar harkaa saddexda dabaqa xaggiisa u yaaca markaasay moodayaan harkaasi inuu yahay mid kuleelkan iyo dhibkan haysta ka khafiifinaya laakiin ilaahay wuxuu leeyahy laa daliilin walaa yugni min allahab harkaasi mid u hadhaynaya maaha oo kuleyl xagga sare kaga imanaya ka celinaya ololka ku baxaayana mid wax uga taraayo maaha mar kasta oo jidhkooda uu bislaado oo kuleylka iyo cadaabkaasi uu bisleeyo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku celinayaa sidiisii haraggii ayaa markaa loo bedelayaa maaha arrintaasi in loo naxariisanayo ee waa liyaduuqu alcadaab si ay u dhadhamiyaan ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa intaaba walaalayaal waxaa kaga daran cadaabka macnawiga ee kaga dhacay xagga maskaxda iyo qalbiga iyo xagga niyada waxaa ilaahay uu ka warramay inay malaa'igtu canaananayso inta aanay naarta gelin oo boosaskoodii aanay kadeg- ka degin kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadiir qaluu balaa qad ja'anaa nadiirun fakadabnaa waqulnaa maa nazala allahu min shay mar kasta oo koox iyaga ka mida naarta lagu tuuro malaa'igtiiba waxay weydiinayaan waar mid idin digoo naartan idinka digaa miyaanu idin iman markaasi odhanaya waa noo yimi laakiin waanu beeninay waxaanaanu ku nidhi ilaahay waxba muu soo dejin su-aasha malaa'igta ay weydiinayaan waa tabkiid waa murugogelin la murugogelinaayo oo la xusuusinaayo hanuunkii iyo wanaaggii ay dayaceen khayrkii iyo wanaaggii markaasi ay lumiyeen waqaala ladiina waqaala aladiina fi nnaari likhazanati jahannam udcuu rabbakum yukhafif cannaa yowma min alcadaab waxaa rabbi uu leeyahay kuwii naarta ku jiray waxay ku idhaahdeen malaa'igtii ilaahay naarta uu xil saaray war ilaahay noo barya rabbigii noo barya yukhafif cannaa yowma min alcadaab maalin qurahun cadaabkaa naga khafiifiya hanaga saaro may odhan may odhan hana laga daayo cadaabka maalin kasta hana laga khafiifiye may odhan maalinu hana laga khafiifiye bay yidhaahdeen malaa'igtii baa u jawaabayso jawaab jees jees uu ku jiray ugu jawaabayaan oo waxay leeyihin awalam taatikum rusulukum bilbayinaat war maxaad la cabaadaysaa ad adkaysta rusushiini miyaanay idin iman oo xaq cad waxa weeyaan aanay idinla iman markay yidhaahdaan arrinku sidaasi ayuu ahaa waxay leeyihin fadcuu wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal idinku ilaahay barya subxaanahu wa tacaala oo ilaahu naarta naga khafiifi dhaa ogaadoo weliba ku bushaaraysta baryadiinuna mid wax idiin taraysa maaha ilaahay mid idinka aqbalayana maaha markay khazanada sitaa uga quustaan ayaa waxay u dhawaaqayaan maalik wa qaaluu yaa maaliku liyaqdi calayna rabba malagaasi ayaa ay leeyihin rabbigaa hanaga khaf rabbigaa hana laayo nafta hanaga qaadee noo bari bay odhanayaan markaa inta uu ka aamuso odhanaya inakum maakithuun dhiman maysaan noolaana maysaan halkan ayaad ku nagaanaysaan markaasay isku dayayaan inay sabraan oo ay adkaystaan iyagoo u malaynaya sabirku inuu wax u tarayo sida mu'miniintaba wuxuu ugu taray markay ilaahay taacadiisii ku sabreen macsiyadii iyo xumaantiina ay ka sabreen marka sabirkaasi uu ku dheeraado waxbana uu tari waayo waxa ay noqonaysaa hadalkoodu sawaaun calayna ajazicnaa am sabarnaa maa lanaa min maxiis wallahi haddaanu sabirniyo haddaanu argagaxnaanu qaylino waa isugu kaayo mid meel aanu u baxniyo meel aanu ku badbaadnaatoona ma jirto ilaahay bay tabaaraka wa tacaala u dhawaaqayaan rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun ilaahay wixii aad noo sheegaysay maanta waanu aragnay oo waanu maqallay oo hortayada ayuu yaallaa ilaahu adduunkii dib noogu celi waxaanu kaaga ballan qaadaynaa camal saalixa inaanu samayno haddaanu horu shakisana inaanu wax beenin jirnay maanta yaqiin ayaanu gaadhnay bay odhanayaan ilaahay baa wuxuu leeyahy walam takunuu aqsamtum min qablu maa lakum min zawaal waa jawaab markaa uu ku jiro jees jees war miyaydaan ahayn kuwii beri hore ku dhaartay inaydaan adduunyada ka zuulahayn oo aydaan dhaaf ahayn oo weligiin adduunyada aad joogaysaan miyaydaan ahayn kuwu idhi naarina ma jirto qiyaamana ma jiro laysa soo celin maayo xabaalaha layska soo saari maayo ilaahay baa wuxuu ku odhanaya awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa ja'akum annadiir faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir war miyaanaan idin cumri siin wakti uu ku waana qaato kii in waana qaato doonaya miyaanu idiin iman mid idiin digaa rasuul miyaanu idiin iman kitaab miyaan laydiin soo dejin miyaydaan da'weyn gaadhin ciradii miyaanay madixiina ka muuqan miyadaan arag dad maalin walba dhimanaya faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir dhadhamiya cadaabka kuwa dhaalimiintae gardarooda ilaahay xadkii u dejiyey dhaafay cid u gargaarta waxa weeyaan heli maayaan waxay leeyihi rabbanaa galabat calayna shiqwatuna wa kunna qawman daaliin rabbana akhrijna minha fain cudna fainna daalimuun ilaahay waxaa naga qaalib noqotay xumaantayadii inaanu luunsanayn baanu maanta qiranaynaa ilaahay maanta naarta naga saar waxaanu ka ballan qaadaynaa in markaa aanaan ku noqon wixii aanu samayn jirnay haddaanu ku noqonana anagu khaladkiiyo gafka aanu leenahay ilaahay wuxuu leeyay ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun waar halkaasi ku hoogoo ku ba'a oo ku dullooba hayla hadlin oo juuq dambe waxa weeyaan hay odhanina waa cadaabka ayaa hadallada noocaasi ah su-aalahaasi marka ay weydiiyaan marka hadalladaa loogu jawaabayo cadaabka ayaa ay ka mid tahay intaaba waxa u dheer walaalayaal cadaabkaa noocyada badan ee aynaan soo koobi karin murugada iyo dhibaatada ka haysataana nihaaye aanay lahayn waxaa intaaba ka weyn murugada ka haysata naciimka ilaahay ay dayaceen waayo jannadii baa halkan uga muuqata oo dadkii wanaaggi iyo khayrka samayn jiray ay ku raaxaysanayaan oo ay ku nicmaysanayaan waxay ka murugoonayaan jannaday dayaceen waxay ka murugoonayaan ilaahay la kulankiisii oo ay lumiyeen waxay ka murugoonayaan ilaahay raalli ahaanshihiisii oo aanay ku guulaysan iyagoo maca daalika dareensan intaaba waxa ay ku beddesheen inuu yahay qiimo aada iyo aada u jaban daraahima macduuda daraahima tirsan oon qiimo lahayn ayay ku beddesheen jannadii ilaahay la kulankiisii ilaahay raalli ahaanshihiisii shahawaat xaqiira fi ddunya waxyaaba dhaldhalaal iyo macmacaan aada iyo aada u liita ayaa ay waxaasoo dhan ku beddesheen oo weliba ayaaman qasiira maalmo kooban ay la kulmeen oo weliba aan saafi ahayn ee waxyaaba ka dhooqeeya ay dhex socdeen ha noqoto xanuun ku dhaca ha noqoto dhibaatooyin kale adduunyada kusoo gaadha waxaasoo dhan marka ay xusuustaan ee dib marka ay u xisaabtamaan waxa markaasi sii siyaadaysa murugada si awgeed ba ilaahay maalintaa wuxuu ku magacaabay yawma alxasra maalintii waxa weeyaan murugada inay maalintaasi tahay waxaa walaalayaal haddaba muhima naarta caynkaasi iyo sifada iyo tilmaantaa leh oo aynu rumaysannahay inay maanta abuuran tahay oo ay jirto ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku hurinaye lagu buuxinayaana uu yahay dad iyo dhagaxaan waquuduha annaasu waalxijaara naarta noocaasiya inaynu nafteenna waxa weeyaan ka badbaadinno ilaahay isagoo inoo naxariisanaya miyaanu odhan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara kuwa iimaanka laga helayow ka badbaadiya naftiinna iyo ehelkiinaba oo ka ilaaliya naar waquuduha annaasu waalxijaara nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam miyaanu inoo odhan ittaquu nnaara walow bishiqi tamra war naarta wax isaga dhigo wax iska xigsiiya oo ka ilaaliya naftiinna walow xaba timira jeexeedna ha noqoto camalka saalixa ee naarta naftiina aad kaga ilaalinaysaane naarta walaalayaal markaa waxaa muhima inaynu iska ilaalino waxaynu iskaga ilaalinaa laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay inaynu ka digtoonaanaynu ka dheeraanaynu ka fogaano asbaabta keensanaysa naarta inaynu gallo waayo ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa dulmiyi maayo naar aanay mutaysanna ilaahay gelin maayo asbaab buu ilaahay subxaana watacaala alayaal intaasoo raaca inaynu ilaahay subxaana watacaala ka barino inuu inaga badbaadiyo waayo wuxuu uhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam man istajaara min annaari halaatha maraat ajaarahu allahu minha qofka ilaahay subxaana watacaala weydiista oo ka barya naarta inuu ka badbaadiyo saddex jeer ilaahay subxaana watacaala waa ka badbaadiya markaa baryadaana waxaa loo baahanya inaynu ku dadaallo waxaynu waxoogay markaa walaalayaal ka tilmaamaynaa asbaabta naarta lagu galo maaha midaynu soo koobi karno waa fara badan tahay guud ahaanna waxaa lagu galaa wax kastoo ilaahay ka cadhaysiiya waxaa naarta lagu galaa in ilaahay la caasiyo oo lala yimaado macaasida noocyada badan iyo dunuubta kala duwan lagu dhaco wixii ilaahay u xaaraantimeeyey lagana tagoo la dayaco ilaahay subxaana watacaala wuxuu inaga doonay oo inagu waajibiyey waxaa ka mida walaalayaal sida ilaahay unooga warramay waxyaabaha naarta lagu galo alkufru walishraaku billah gaalnimada iyo ilaahay subxaana watacaala in shirki loo sameeyo oo xaqii ilaahay uu lahaa oo ah cibaadada cid kale loo leexiyo ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi waalmushrikiina fi naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu lbariya kuwii gaaloobay ahaa ahlulkitaab yahuud iyo nasaara iyo kuwii mushrikiinta ahaa naarta jahannama ayay gelayaan ay ku sugan yihiin khaalidiina fiiha iyagoo weliba ku waaraya ilaahay khalqiga uu abuurayna waxaa ugu shar badan kufri iyo shirki markaa cidda la timi innahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu annaar wama lildaalimiina min ansaar ilaahay qofka u shariik yeela rabbi waa ka xaaraantimeeye waa ka mamnuucay jannada hoyga uu hoyanayo meesha u gelayaana waa naar buu ihi rabbi tabaaraka wa tacaala cid u gargaartana heli maayo wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam man maata wahuwa laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna waman maata wahuwa yushriku billahi shayan dakhala annaar qofka dhinta isagoo ilaahay u shariik yeelaya naarta ayaa u gelayaa qofka dhinta isagoo ilaahay aanu shariik yeelahayn oo tawxiid la yimiyo caqiide saxa kaasina jannada ayaa u gelayaa kufriga iyo shirkiga ha laga digtaanooda ha la iska ilaaliyo kiisa weyn iyo kiisa yarba asbaabta naarta lagu galo kow weyn weeye waxaa naarta lagu gelaya walaalayaal nifaaqa qofka oo islaamnimo muujista kufri iyo gaalimana waxa weeyaan ay u qarsoon tahay ilaahay baa wuxuu uhi ina allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fi jahannama jamiica ilaahay kuwa gaaloobe gaalnimada muujista iyo kuwa munaafiqiintaba waxa uu isugu keenaya ilaahay jahanama dhexdeedu isugu keenaya dhammaantood halkaasaa lagu cadaabaya weliba waxa ilaahay uu tilmaamay inay munaafiqiintu ka cadaab daran yihiin kuwa gaalnimadooda muujistay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira naarta dabaqyadeeda hoose ayaa ay ku jiraan cid u gargaartana heli maysid kuwa munaafiqiinta ah gaalnimadooda ka dhib badnayd kuwa gaalnimada waxa weeyaan muujistay gaalnimadooda waxaa naarta walaalayaal waxyaabaha lagu galo kamid a kibirka waxaa la yidhaahdo oo ay tahay qof kastoo muslim inuu iska ilaaliyo kana mida sifooyinka xunxun iyo dhaqamada iyo akhlaaqda aan wanaagsanayn macnihiisana uu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo a batru lxaqi wakambu nnaas xaq oo qofku uu ka santaago u aqbali waayo sababtoo ahaata xaqa uu iskala weyn yahay ama cidda xaqa waddo uu iska weynaysiinayo iyo dadka oo la xaqiro labada arrimood baa kibir la isku yidhaahdaa wuxuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbihi mithqaalu khatartaasi ayaa kibirku uu leeyahay iyadoo kibir uu ku jiro qalbigaaga janno geli maysid xataa hadduu yahay qofku muslim ilaa kibirkaa laga soo sifeeyo laga maydho meesha lagaga soo maydhiyaana waa naar sidaa awgeed wuxuu yihi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam yuxsharu lmutakabiruuna yawma alqiyaama lasoo ururinaya lasoo amhaal dhar fii suwar annaas iyadoo markaa ay laaleeg yihiin bahasha leedaa dhuuri casada quraanjada aadka u yaryar iyagoo laaleeg laakiin suuradoodu maaha iyo qaabkoodu qaabkii quraanjada suuro insaan iyo ibni aadan bay leeyihiin laakiin quraanja ayaa ay leegyihiin yakshaahum addullu min kulli makaan meel kasta dulli baa kaga imanayo daboolaya ayaa uu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii ay isla weynaadeen oo xaqii ay iskala weynaadeen khalqigiina ay iska sarraysiiyeen waxaa abaalkoodu uu noqday in la yareeyo waxaa abaalkoodu uu noqday markay iskibriyeen in la dulleeyo wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yusaaquuna ilaa sijnin fi jahannama yusamaa bulus waxaa loo dareerinayaa loo wadaa buu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jeel ku yaalla jahanamo dhexdeeda waa jahanamo oo weliba iyagu maxaabiis dhexdeeda ay ku sii yihiin oo jeel markaa jeelasheeda ka mida ay ku jiraan magaciisana boolus baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahy weliba yusqawna min cusaarati ahli annaar tiinati alkhadaal waxaa weliba la waraabinayaa buu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhibidka iyo dheecaanka kosh ka shubmaaya kuwa ahlu naarka ah sidaasuu ilaahay ugu abaalguday kuwii xaqa iska sarraysiiyey lianna aljazaa min jinsi alcamal kuwii khalqiga markaa inay ka sarreeyaan isu arkay ee xaqiray ee iyagu markaa wax ismooday abaalmarintooda yowma alqiyaama saas ayay noqotay dadka badankooda walaalayaal waxaa garab mariya xaqa inay qaataanna u diidaa waa kibir xaqa oo iska sarraysiinayaan oo ay iskala weyn yihiin iyo markaasi cadho iyo cadaalad darra ayaa keenta xaqa inay dadku iska sarraysiiyaan oo markaa kibirka waxaa la yidhaahda ay ku sifoobaan asbaabta naarta lagu gelayuu kamid yaha laga digtoonaado waxaa kamid a waxaa la idhaha namiimada wa alqaalatu bayna annaas naqlu lkalaami bayna annaasi calaa wajhi ilifsaad waa dadka oo laysku diro hadal xun markaa loo kala raro hadalkaasi oo dadka kala dilaya qulubtooda xumaan isu gelinaya iyo inay isu cadhoodaan wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata namaam jannada geli maayo mid dadka hadalka u kala rara isagoo doonaya inay dadka xumaani ka dhex dhacdo ukhuwadii walaaltinimadii iyo wanaaggii iyo istacaylkii markaa dhex yaalayna uu buro oo meesha uu ka baxo saxaabadu ridwaan ullahi calayhim aad bay arrinka noocaasiyo u dareemeen wuxuu leeyahay hamaam ibnu alxaaris kunaa juluusan maca xudayfa fi lmasjid waxaanu la fadhinay saxaabiga ladhaha xudayfa ibnu lyamaan masaajidka fa jaa'a rajulun xataa jalasa ilayna nin ayaa markaasi yimi ilaa ninkaasi uu fadhigay kasoo qayb galay faqiila lixudayfa ina hada yarfacu ila sulطaani ashyaa waxaa lagu yihi xudayfa radia allahu canhu ninkaasoo maaragtid imika inala soo fadhiistay xaakimka ayaa uu war u geeya ninka dadka u taliya ee madaxweynaha iyo dadka ayuu isku diraayo waa nin jaasuus oo basaasa weeye c i d mukhaabaraada weeyaan xataa kuwa khayrka sheegay ayuu dhegaysanaya markaasi ayaa uu basaasaya oo waxaanay ku sifaysnayn markaasi uu ka rarayaa faqaala xudayfa araadahu an yusmica isagoo doonay weliba inuu maqashiyo hadalkaa uu leeyahay ninkii samictu rasuula allahi yaquul laa yadkhulu ljannata qataat waxaan maqlay buu ihi xudayfa radia allahu canh isagoo dhegta ugu ridayo ninkii maqashiinaya waxaan maqlay rasuulka oo leh jannada geli maayo mid waxa weeyaan namaami alqataat waa aladi yarfacu alkalaama ila sulطaan shacabka wanaagsan iyo dadka wanaagsanee khayrka samaynaya waa ka basaasaya markaa arrinkooda u geynaya e gaadhsiinaya xaakimka sidaas ayaa markaa walaalayaal namiimaduna ay ka mid tahay waxyaabaha markaasi lagu galo naarta waxaa kaloo ka mid ah alkadibu waalfujuur waxaa la yidhaahda beenta oo dad fara badan markaa lagu imtixaamay aada iyo aadna loo fududaysto ibni aadamka qaarkoodna ay moodaan wanaag inay ku gaadhayaan waxa uu leeyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar beentu qofka waxay gaadhsiisaa xumaan waayo xumaantu way taran tahay way isdhashaa markaad xumaan samayso haddaanad ka toobadkani ilahay wuxuu kugu ciqaabaya mid labaad inaad ku dhacdo xumaantaa marka ay dhalayso fujuurka ahina yahdi ila naar naar ayaa qofkii markaa u gaadhsiinaya been markaa markay kaa dhacdo xumaan kalea lagugu imtixaamaya lagugu ciqaabaya masiirkaagiiyo meesha ay ku aad ku dambaysaana wuxuu noqonaya haddaanad toobadkeenin in waxa weeyaan aada naar gashid waxaa walaalayaal dhacda in in fara badan dadku beenta ay ku qurxistaan majaalista iyo meelaha ay fadhiyaan oo sheekada lagu wanaajiyo oo qofku uu is yidhaaho si dadka aad markaa uga qoslisid oo dadku ay yidhaahdo wallahi ninka hebel waa nin shactiroola ama waa nin maadayska yaqaana been samee dadka qaarkood ay is yidhaahdaan isagoo arrinta noocaasiya ka digaayo nebi maxamed wuxuu yidhi waylun liladii yuxadithu bilxadiid liyudxika bihi alqowm hoog iyo halaag iyo naar waxaa iska leh qofka markaa sheekaynaya si dadka uu uga uga qosliyo oo fayakdib dabeetana been sheegaaya waylun lahu waylun lahu hoog baa kaa usugnaaday iyo naar imaamu tirmidi baa warinaya beenta laguma intifaaca adduunyada inta la joogo raadkeeduna waa gaaban yahay oo goorta lasoo qabtaa way dhowdahay aakhirana qofka meesha ay gaadhsiisaa waa naar dadka muslimiintii markaa ka digtoonaadaanoo ha iska ilaaliyaan waxaa ka mid a waxyaabaha naarta lagu gelayo iqtitaacu xaqi lmuslim qof muslima xaqiisa inaad goosato qof muslima xaq uu leeyahay inaad adigu qaadato aada goosato oo aada dulmido qofka xaqiisa aad ka duudsido wuxuu leeyahy nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam man iqtataca xaqa imri'in muslimin biyamiinih faqad awjaba allahu lahu nnaar waxarama calayhi aljanna rawahu muslim can abi hurayra qofka dhaartiisa ku goosto xaq uu leeyahay qof muslimi ilaahay tabaaraka wa tacaala naar buu waajibiye naar ayaa u gelaya abaalkiisu waa naar jannadana ilaahay subxaana wa tacaala waa ka mamnuucay faqaala lahu rajul wain kaana shay-an yasiira ya rasuula allah rasuulka ilaahay oo haba yaraado xaqa muslimkuye ma naar baa lagu gelayaa jannana waa lagu waayayaa miyaa qaala wain kaana qadiiban min araak wuxuu yihi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam haba ahaado laan yaroo geed caday laga soo gooyey laan yaroo geed caday laga soo gooyey cadaygaa lagu cadayo soo ma aragtaan haddii cadaygaa lagu cadaydo qof muslima aad ka dulmido ha gaabnaado ha dhuubnaado ha yaraado ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisaa dayici maayo naar buu kugu abaalmarinaya haddaanad u celin adduunyada inta aad joogta ama aanad ka xalaashan jannana is arki maysaan ilaa xaqa waxa weeyaan lagaa goynayo xaqa muslimiinta markaa walalaha la iska ilaaliyo waxaa aada iyo aada waddankeena ugu farabatay waxaa la yidhahda dulmiga oo waxuba loo haro qofki inuu qaato xaq qof muslimi uu leeyahay gaar ahaan waxa aada iyo aada la isugu dulmiyaa dhulka oo waxaa ka mida markaa hadallada soo baxay ku dhaaro ku dhiman mayside ku qabse ku qadi mayside wallahi waa lagu qadaya yowma alqiyaama lagu qadaya oo jannaa lagu waayaya naarna waxa weeya waa lagu kasbanaya waana lagu dhimanaya noloshii wanaagsaneeda aakhira ayaa lagu waayaya oo nolol xun oo naar dhexdeeda ayaa qofku markaa uu kala kulmaya wallahi buqcad yar in yaroo dhulka ka mid oo aada dulmiday oo laga yaabo maalintaad xaqdarro ku qaadatay in yar kadib inaad dhimato aanad calfanba waxba kuu tari maysa waxa weeya naftaada naarka ilaali jannadana waxa weeya naftaada ha seejinin guud ahaan qofka muslimkaa in meel lagaga dhaco ama dadka in la dulmiyo muslim iyo gaal waxay doonayaan ha noqdaan oo meel lagaga dhacaa oo hadal lagu dulmiyo ama ficil lagu dulmiya waxay ka mid tahay waxyaabaha naarta lagu galo imaamu muslim wuxuu warinaya min xadiisi hishaam ibnu xakiim ibnu xizaam annahu mara calaa unaasin min alambaati bishaam waxaa saxaabigaasi uu soo maray raggii reer shaam ee beeraleyda ahaa ee reer ruum ka mid ahaa qaar ka mid oo shaam jooga oo qad uqiimu fi shams oo la joojiye qoraxda la yidhi halkaa qoraxda istaaga halkaasi ayaa markaa laydinku cadaabaya laydinku ciqaabayaa faqaala maa sha'nuhum wuxu uhi waar dadkan arrinkood waa maxay maxaa dhacay qaaluu xubisuu cala aljizya waxaa lagu uhi nimankaasoo maaragtid gaalada waxay bixin waayaan jizyadii iyo xoolihii laga qaadayey ee islaamku waajibiyey laga qaado dabeetana waxaa ciqaab looga dhigay in markaa qoraxda la joojiyo harka laga ilaaliyo waxa uu leeyahay saxaabigaasi ashhadu lasamictu rasuula allahi yaquul ina allaha caza wajalla yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi ddunya waxaan ka mara kacayaa buuhi inaan maqlay rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo leh ilaahay wuu cadaabayaa yowma alqiyaama naar ayuu gelinayaa kuwa ku cadiba ee ku ciqaaba dadka adduunyada markaasi inta la joogo marka walaalayaal qof muslim oo markaa aada xagatay ama aada dhirbaaxday ama aada ul ku dhufatay ama aada feedhay ama aada dhiiggiisa daadisay arrin ciyaaro fudud markaasi maaha naar in lagu gelaya ayuu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haddaad si kasta ilaahay ugu toobad keentana ilaahay kaa dhaafi maayo ogow waayo waa xaq uu ibni aadam leeyahay ilaa isagu uu kaa cafiyo ama base waxa weeya inaad ka xalaashato arrin lagaa dhaafayo maaha waxaa ka mida walaali waxyaabaha naarta lagu galo in qofka jasadkiisu uu xaaraan ku baxo waxaynu ognahay ibni aadamka jasaduhu yaziid wayanqus jirkaagu waa koraa waanu nuqsaamaa marna qofku wuu cayilaa oo mid shilis buu noqdaa marna waxa weeyaan arrinkaasi ayaa hoos u dhaco qofku wuxuu noqdaa mid caato ah haddii markaa jasadkaagu uu xaaraan ku baxo lafahaaga xaaraani ay kordhiso aada quudatay oo aada cabtay ama waxa weeyaan baruur ay xaaraani kaa soo saarto ama jidh ama hilib ogow arrinta noocaasii naar bay sababaysaa jidhkaa xaaraanta kaaga baxayna naar baa u mudan wuxuu leeyahy saxaabigu laaa kacab ibnu cujra wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ayumaa laxmin nabata bixaraam faannaaru awlaa bihi hilib kastoo qofka kaga soo baxay xaaraam naarta ayaa u mudan inay hilibkaasi cunto kullu jasadin nabata min suxtin faannaaru awlaa bihi buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam jir kastoo markaa ku koray oo ku baxay suxti iyo booli naar ayaa markaasi u mudan buu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa xaaraantuna waa laba qaybood wax ilaahay sidiisa uu xaaraantimeeyey oo cidnaba aan u xalaalayn haddaad isticmaasho oo uu jidhkaaga ku koro naar ayaa jidhkaaga sugayso ogow sida tusaale hadduu qofku khamri cabo sharaab uu ka dhigto oo arrinkaasi jidhkiisii markaa uu kobciyo naar ayaa sugaysa hadduu khinziir iyo doofaar uu cuno hadduu saas oo kale cuno waxyaaba ilaahay subxaana watacaala uu ka xaaraantimeeyey sidaas oo kale xaaraanta qaybteeda labaad waa wax ilaahay uu xalaaleeyey laakiin adigu aanad lahayn oo xaqdarro markaa aad ku qaadatay inaad cunto sida tusaaleahaan ilaahay wuxuu xalaaleeyey in iibka albaycu washiraa in waxna la iibiyo waxna la iibsado laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu xaaraantimeeyey ribada xoolihii markaa ribo kugu soo galay haddaad cunto aada quudato jidhkaaga naar ayaa sugaysa ilaahay waxa uu xaaraantimeeyey waxaa la dhahaa rishwada waa laaluushka weeyaan waxaanu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ihi saxaabigu lacana rasuulu llah alraashi waalmurtashi waalraayisha baynahumaa wuxuu nacdalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kii rishwada markaa bixinaayey kii laaluushka bixinayey markaa xaq aanu lahayn ku doonayey ama xaq markaa cid kale ay leedahay inuu ku duudsiyo doonayey iyo kii markaa rishwada qaadanayey iyo kii mukhaliska ah ee labada udhaxeeyey u kala qaadayay waa la nacdalay macnaheedu waa maxay ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey oo laga qadiyey marka walaalayaal waxaa laga yaabaa dad fara badan ee aakhiru zamaankan aynu joogno inaanay u aaba yeelin waxbana aanay ka soo qaadin waxa ay cunayaan iyo waxa ay cabayaan ee hamigoodu uu noqdo awalan wa aakhiran inay wuxuun cunaan oo wuxuun ay cabbaan oo xoola ay helaan iyo lacag arrinta noocaasiya walaalayaal arrin lagu liibaanaya maaha waxaa lagu gaadhayaana waa naar waxa ay sababaysaana waa naar gaar ahaan waa in la iska ilaaliyo xoolaha guud ee ummaddu ay leedahay oo haddii qofku uu cuno waxa uu tilmaamay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam in qabrigiisa lagu cadaabayo intaan aakhiraba la gaadhin sidaasoo kale naarna uu gelayo oo wuxuu ihi nebi maxamed ina rijaalan yatakhawaduuna fi maali illahi bigayri xaqin falahum annaaru yawma alqiyaama rawahu albukhaari rag dhex dabaalanaya xoolaha ilaahay waa xoolaha ummaddu ay leedahay oo xaqdarro ku qaadanaya raggaasi naar bay leeyihiin bu uhi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam yawma alqiyaama waxaa ka mida walaalayaal waxyaabaha naarta lagu galo qof muslima inaad ka tidhaahdo ama aad ku sheegto waxaanu ahayn inaad ku sifayso tilmaan aanu lahayn inaad ku sheegto xumaan aanu ku sifaysnayn wuxuu ihi nebi maxamed waman qaala fii mu'minin maa laysa fiih askanahu allahu radgat alkhabaal xataa yakruja cama qaal cama qaala walaysa bikhaarij rawaahu abu daawuud qofka qof mu'mina ka yidhaahdee ka sheega waxaanu ku sifaysnayn waxa ilaahay uu dejiyaa hoy iyo guri guri uuga dhigaa yawma alqiyaama radgat alkhabaal radgat alkhabaal waa maxay waa cusaaratu ahli nnaar ahlu naarka dheecaankii ka soo baxay ka soo shubmay dhexdiisa ayaa la dejiyaa buu leeyay nebi maxamed alayhi salatu wasalaam ilaa goorma ayuu deganaanayaa waa ilaa uu ka dhex baxayo oo uu ka noqonayo waxa uu yidhi walaysa bikhaarijin mid ka noqon karana maaha adduunyada intuu joogay haddaanu ka noqon naarta markuu galo mid ay suurtagal u tahay maaha hadalkii dulmiga aha walaalkii markaa uu ka yidhi inuu ka noqdo waxaa ka mid ola waxyaabaha naarta lagu galo alkhishu lilraciya qofku cidda uu mas-uulka ka yahay inaan wanaagooda ka talin oo aan u maamulin sida saxa ay wanaagooda uu ku jira adduunya iyo aakhiraba waxaa taa soo gelaya xaakimkii ummadda u talinayey hadduu dadka si fiica si fiican u maamuli waayo oo cadaalad darro iyo dulmi iyo xukm bigayri maa anzala allahu ku maamulo ninkii haddii gurigiisa iyo dadkiisa uu si fiican u maamuli waayo oo naarta uu ka ilaali waayo wanaagga uu kula dadaali waayo waxaa soo gudagelaya macallinkii ardayda wax u dhigaayey waa raaci markaa la raaciyey hadduu u nasteexayn waayo wanaagooda uu ka tali waayo wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin yastarciihi allahu raciya yamuutu wahuwa gaashin liraciyatih ilaa xarama allahu calayhi aljanna rawaahu muslim ma jira addoon ilaahay cid uu raaciyo wax uu diro oo cid mas-uul looga dhigo oo dhimanayo isagoo ciddaa wanaagooda aan ka talin ilaa hadduu jirana ilaahay jannada waa ka mamnuuca jannada marka arrinta noocaasiya lagu waayaya gaar ahaan kuwa xukaamtae ummadda u talinaya isagoo ka hadlaya nebi maxamed wuxuu yidhi al-a'immatu min quraysh xukaamtu waa inay quraysh noqdaan asalku waa sidaa xaakimka iyo madaxweynuhu waa inuu qurayshi noqdo idida sturximuu raximuu marka naxariis la weydiisto waa kuwa naxariisanaya saasaa looga baahaya inay sifadoodu noqoto wa idaa caahaduu wafuu marka ay ballan galaana kuwa oofinaya waa inay noqdaan wa idaa xakamuu cadaluu marka ay wax xukumaanna waa inay cadaalad sameeyaan faman lam yafcal dalika minhum facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin waxa uu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam ka iyaga ka mid ee aan sidaas samayn ee ummaddu markay tira waa noo naxariiso aanu naxariisan markuu ballan gale waxuu ballan qaado aan ka soo bixin marka uu kala xukumayo aan cadaalad samayn waxaa dushiisa ilaahay nacdashiisa ilaahay naxariistuu ka fogeynaya malaa'igtaa nacdalaysa oo ku habaaraysa inuu ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo dadka oo dhan ayaa waxa weeyaan nacdalaaya markaa mas-uuliyad baa dhammaanteen ina saaran hadday noqoto xaakim ummadda u taliya qofka guriga maamula ka suldaanka reer u ah ka caaqil markaasi beeliyo jilib u ah ka markaasi macallina ee meel markaasi maamula qof walba mas-uuliyad baa saaran ama ha badnaato ama mas-uuliyaddaasi waxa weeyaan ha yaraato nin walaba bal mas-uuliyadda waa lagu weydiinaya ina allaha raacin ina allaha saa'ilun kula raacin cama istarcaa adayaca dalika am xafida buu nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ilaahay waa weydiinaya addoon kasta wuxuu u diray ee la yidhi ilaali oo ka shaqeeyo wanaagooda ka tali waxaa la weydiinayaa miyuu ilaaliyey mise waxa weeyaan waa uu dayacay waxaa kamid a walaalayaal waxyaabaha naarta lagu mutaysto in jaarkaagu uu ka badbaadi waayo dhibaatadaada halkaad wax uga tari lahayd dhibkaaga inuu ka badbaadi waayo jaarkaagu waayo ardayga aada isu galaas fadhidaan ama aada isku xalqad masaajid fadhidaan waa jaarkaagi weyi gabadhaada xaaskaaga aada qabtaa waa jaarkaagi reerka markaa meel kugu dhow degan ee guryihiinu ay isku dhow yihin ama ay isku xigaan iyaguna waa jaarkaagi qofka aad safar wada tihiin rafiiq aad tihiinna waa jaarkaagi dadka caynkaasi hadday dhibkaaga ka badbaadi waayaan naar ayaad mutaysatay wuxuu ihi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqah jannada geli maayo ka jaarkiisu aanu ka badbaadin dhibaatooyinkiisa waxaa kamid a walaal waxyaabaa naarta lagu gelayo laga yaabo in la fududaysto qaraabadii oo la jaro la xidhiidhin waayo wuxuu ihi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim jannada geli maayo mid qaraaba goysi qaraabada maaha ninka xidhiidhiya ninka u abaal guda oo intay u wanaagsan yihiinna u wanaagsanaada maalinta ay xumeeyaanna isaguna xumeeya nebi maxamed wuxuu ihi laysa alwaasilu bilmukaafi walaakina alwasil aladi yasilu raximahu idaa qaطacathu maaha ka qaraaba xidhiidhiskii ka qaraabadiisa u abaal guda ee markay xidhiidhiyaan un xidhiidhiya laakiin ka qaraabadiisa xidhiidhinaya waa ka qaraabadiisu marka ay gooyaan isagu markaa sabraya ee xidhiidhinaya waxaa naarta lagu gelaya ribadoo la cuno kii ribada cunayey iyo kii cunsiinayey kuwii markhaatiga uga ahaa iyo kuwii u kala qoraya hadday og yihiin wuxuu inuu ribo yahay iyaguna naartay gelayaan dumarka markaa wejigooda bedelaya ama ha daldalooliyaan ama waxa weeyaan waxa mariyaan iyaguna inay naarta gelayaan buu tilmaamay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale ka musawirkee sawiraaya wax ruux leh oo naf leh wuxuu ihi nebi maxamed lucina ama lacana rasuulu llah aakila ariba wamukila wlwaashimata wlmustawshima wlmusawir waxa uu nacdalay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam kii ribada cunayey iyo kii cunsiinayey gabadhii markaa wejigeeda dal wejiga dumarka daldaloolinaysa arrintaa shaqo ka dhigatay iyo tii loo daldaloolinayey iyo kii wax sawirayey sawirka walaalayaal aad buu inoogu farabadiyay waa la fududaystay in laysa sawiro iyadoon daruurana loo qabin wax xaajo haba yaraatee ku baaqday ama u yeedhana aanay jirin in laysa sawiro oo markaa sawirka laga dhigta nuzha wax lagu raaxaysto markaa qalbiga lagu qaboojistiyo wax lagu ciyaaro wuxuu leeyahy nebi maxamed ina ashadda annaasi cadaaban cinda allahi yawma alqiyaama almusawiruun dadka waxaa ugu cadaab daran ama kuwa ugu cadaab daran waxaa kamid a maalinta qiyaame ilahay agtiisa kuwa waxa weeyaan wax sawira ina asxaaba hadihi suwar yucadabuuna yawma alqiyaama dadkii waxyaabahan sawire waa la cadaabaya buuhi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum waxaa la leeyahy war waxanaad abuurteen nooleeya mana noolayn karaan wa ina almalaa'ikata laa tadkhulu baytan fiihi suura malaa'igtuna ma soo gasho gu guri markaa sawir uu dhex yaallo bukhaari baa xadiidka warinaaya markaa waxaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ka digayaa taswiirta oo kii sawiraya cadaabka inuu leeyahay buu tilmaamay ka la sawirayaana xumaanta ayaa uu ku kaalmeeyo markaa uu kala qayb qaatay isaguna waxaa kaloo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay waxyaabaha naarta lagu gelayo inay kamid tahay qofka oo timihiisa timo kale markaa ku xidhiidhiya ama qof kale waxa weeyaan ugu xidhiidhiya arrintaasi shaqo ka dhigta maanta waxaa lagu iibinayaa dukaamadeenna iyo macdaaradeena lagu iibiya oo qaarkood marka aad gasho timo soo sudan oo yaallo la iibinayo waxa weeyaan aad arkaysaa nebi maxamedna alayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay inan ansaarta kamid ah oo guursatay oo inta ay xanuunsatay timihii ay ka xumaadeen dabeetana hooyadeed baa waxay tidhi habeenkii la hoynaayey timihii baa ka xumaado ninka waa yaro fool xuma iyadoo timaheedu ay sida yaro yihiin inay la kulantee bal waxaad ka warantaa haddii timo kale aan ugu xidhiidhiyo nebi maxamedow rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allahu alwaasilata waalmustawsila ilaahay ha nacdalo naxariistiisa ha ka fogeeyo gabadha markaa timaha dumarka u xidhiidhiso timo kale ugu xidhiidhiso ardafiishana iyo tii timaheeda markaa xidhiidhinaysayba waxaa ka mid a waxyaabaha naarta lagu gelayo almizmaaru cinda annicma waalniyaaxatu wa naxwuha cinda almusiiba in muusig la garaacdo marka nicma ay jirto iyo farxad waktiyada iidda waktiyada arooska waktiyada la faraxsan yahay ee xafladaha noocaasi ay jiraan iyo in la baroorto oo la qayliyo o la dhawaaqo marka musiiba iyo geeriya ay dhacdo labadaas sawd ama labadaa dhawaaqba nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay yihiin laba nacdalan cidda ku dhawaaqaysaana ay nacdalan tahay wuxuu yihi sawtaani malcuunaani fi dunya waalaakhira laba dhawaaq waa nacdalayihin adduunyaya aakhiraba waa mizmaarun cinda anicma waa muusig la garaaco marka la nicmaysan yihi oo geeriya aanay jirin iyo xanuun iyo murida toona ee la faraxsan yahay maanta u fiirsada dadkeenna markuu ilaahay u nicmeeyo halkii ilaahay looga mahadnaqi lahaa waxaa la leeyahay maanta waanu faraxsannahay waxaa laga yaaba in loo yeedho kuwa hodallada iyo magacyada noocaasiya loo yaqaano oo waxaasi ay garaacaan waxaa laga yaaba guriga arooskaa maalinta markaa la bilaabo ilaa inta uu dhammaanayo inay heesi ka shidan tahay oo farxaddii wixii ilaahay loogaga mahadnaqaayey ama inuu abaalgudka uu noqdo in ilaahay tabaaraka watacaala sawdkaa malcuunka markaa la maqashiiyo oo ilaahay aanu raalli ka ahayn waa malcuun sawdka noocaasi fi dunya waalaakhira waxa uu leeyahy rasuulku warannatun cinda musiiba iyo markaa dhawaaq iyo baroor iyo oohin la sameeyo marka musiiba iyo geeri ay dhacdo iyadana naarta ayaa lagu gelaya waxaa leedahay an kusoo gebagabaynaynaa laba markaasi arrimood oo ku saabsan dumarka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in iyadana naarta lagu galo waxay tahay arrinta koowaad gabadhu inay ninkeeda markaa weydiisato furniin oo ay tidhaahdo ifur iyadoo wax dhibaato markaa laga cararo weyni meesha aanay oolin wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayumaa imra'atin sa'alat zawjaha talaaq min gayri ma ba'sin faxaraamun calayha raa'ixatu ljanna abu daawuud iyo tirmidi iyo kayrkoodba waa wariyeen gabadh kastoo ninkeeda furniin weydiisata iyadoo dhibaata aanay jirin jannada urteeda inay heshaa mamnuuc bay ka tahay buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu gaadhsiina dumarkeenna ha lagu waaniyo arrinta noocaasiya waana arrin markaa had iyo jeraale keensata guryo markaa wanaagsan oo islaam aha inay baaba'aan ay burburaan ha loo sheego waciidka noocaasiya dumarka arrinta labaad waxay tahay dumarka ku saabsan wuxuu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sayakunu fi aakhiri hadihi alumma rijaalun yarkabuuna cala almayaatir ummaddan aakhirkeeda iyo gebagabadeeda iyo qiyaamuhu markuu soo dhowaado waxaa dhexdeeda lagu arki doonaa laga heli doonaa rag yarkabuuna cala almayaatir waxaa raggaasi markaa ay fuulayaan ay saaran yihiin wax markaa xariiri ay saaran tahay iyo wax jilicsani xataa ya'tuu abwaaba masaajidihim ilaa ay yimaadaan albaabada masaajidda waxaa markaa lagu fasiri karaa baabuurta ma maanta la saaran yahay ee la kuraasida buushka ee jilicsan maryaha markaa xariirta ee aadka naciimka oo jilicsanina ay ku dul gogla yihiin oo maanta dee masaajida laguma yimaado dameera iyadoo la saaran yahay iyo iyadoo markaa awr la saaran yahay toona waxaasay saaran yihiin buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ilaa ay imanayaan albaabada masaajidooda masaajidka bimacnaa ay ku imanayaan bal hadda u fiirso waa rag tukanayo masaajidkii imanaya xaggee bay musiibadu ka haysataa laakiin wa nisaa'uhum kaasiyaatun caariyaat hase ahaatee raggaa baabuurta masaajida usoo raacaya nebi maxamed wuxuu leeyay alayhi salaatu wasalaam dumarkoodii waxna waa gashan yihiin waanay qaawan yihin imisaa nin masaajidka imanayo safka hore ku jiro gabadhiisii marka aanay xijaabnayn oo dhar khafiifa suuqa ay ku dhex marayso ama cadar ay isku soo buufinaysaa amaba se kaba markaa dhaadheer oo ay la liicliicayso ay gashanaysaa ama dahab intay isku soo taxdo marba ay gacanteeda muujinaysaa oo ragga markaasi ay tusaysaa fara badana nebi maxamed baa ka warramay calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayana waa min baabi dami weeye waa dhaleecayn arrintaa la dhaleecaynayo ummaddana looga digaayo calaa ru'uusihina ka asnimati lbukti alcijaaf wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam madaxyadoodana waxaa saaran waxaad moodo geela hays kale janjeer kale kuriskiisa weliba geela markaa weydaa alcinuuhuna fa inahuna malcuunaat maanaa madaxooday wax saareen oo ay ku rakibeen oo aragta maanta dumar markaa suuqa lugeynaya oo madaxooda markaa aada iyo aad wax madaxii leegba dusha sare uu kasii saaran yahay oo laga yaabo qaarkood inay qaawiyeen oo ay muujiyeen qaarkoodna maro yaroo khafiifo inay dusha ka saareen wuxuu leey nebi maxamed alcinuuhunna fa inahunna malcuunaat nacdaba ku habaara inuu ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo waayo waa kuwa malcuunaad oo ilaahay naxariistiisa uu ka fogeynayo xadiidka waxaa ku jirta canaan la canaanay oo raggii dumarkoodu sidaa ay noqdeena sidaa ka dhigay ee u ogolaaday arrinka noocaasi ah iyo markaa waciid loo ballan qaadayo cadaab iyo ciqaab ilaahay dumarkii arrinta noocaasiya samaynayey waxaa kaloo rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam sinfani min ahli nnaari lam arahumaa laba qayboodoo kamida ahlu naarka anigu maan arag oo maan soo gaadhin qawmun macahum siyaatun ka adnaabi albaqar yadribuuna biha annaas waa qolo sita markaa jeedallo iyo shaabuugyo lo-da dabadeedoo kale lamoodo dadka ku garaacayo dulmiyaya wa nisaaun kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaat ru'uusuhuna kaasnimati albukti almaa'ila laa yadkulna aljanata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada qaybta labaadna waa dumar waxbay gashan yihiin maryay gashan yihin laakiin waa khafiif oo jirkoodii asturi maayeen midabkii baa qaar ka dhex muuqda gabadha midabkeedii baa laga dhex arkaya casaankeedii iyo madowgeedii qaarkood waxaa laga yaaba marada inaanu midabkii aanu ka dhex muuqanahayn laakiin waa ay ku dhegan tahay ee xubnaheedii ayaa markaa ay sifaynaysa amaba se waxaa laga yaabaa inay maro gashan tahay haba ballaadhnaato hana qara weynaato laakiin gaaban oo jirkeeda markaa intii hoose ay muuqato ama waxaa laga yaabaa inay gashan tahay maro qaro weyn oo markaa ballaaran cagahana qararsa laakiin ay madax qaawan tahay oo markaa qoorteedii ay muuqato dumarka xaynkaasi ee rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jannada geli maayaan laa yadkulna aljanna walaa yajidna riixaha urteeda iyo udgoonkeedana heli maayeen udgoonkoodana meel fog baa markaa laga helaa oo qofku marka meel fog uu u jiro jannada ayaa udgoonkeedu markaa uu soo gaadha haddaanay jannada gelin xaggeebay gelayaanay qabanayaan waxay gelayaan waa naar weeyaan ilahay baynu walaaleel ka magan gelaynaa naarta allahuma inaa nacuudu bika min annaar wma qaraba ilayha min qawli wacamal allahuma ina nas'aluka aljanna wma qaraba ilayha min qawli wacamal rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar wsala allahu ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbih wslama tasliima kasiira